markaa dembihiisa ugu weyne wuxuu ahaa colaadii ka jirtay south sudan dalka layihahdo jamhuuriyadda koonfurta sudan maanta ayaa heshiis lagu idlaynayo lagu dhammaystirayo oo lagu soo gabagabeynayo lagu soo afjarayo colaadaas ayaa la saxiixayay arrintaas oo ururka igad uu horwadeen u ahaa ama isagu uu uu keenay oo ka shaqaynayay heshiiskaas heshiiskaas ayaa maanta ugu weynaa ajendaha madaxda u kulmaysay waxaa ka soo qayb galay madaxweynaheena maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka suudaan cumar albashiir madaxweynaha jamhuurka ismaaciil umar geele iyo madaxweynaha uganda yoweri museveni iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo martida loo yahay ahna guddoomiyaha ururka igad ayaa ka soo galay heshiiskana horta ku hore waa ka duwan yahay waa ka dhamaystiran yahay waa heshiis comprehensive waa heshiis maaragtay wixii laysku hayo o dhan khilaafyadii laysku hayo o dhan soo dhamaystiray weeye qolyihii maaragtay ka mid ahaa colaada qeyb ka ahaa oo dhanna ay kasoo qayb galeen